bismi illaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jawaar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maamulka degmada mahadaay oo ka warbixiyey saameynta abaaraha ka jira degmadaasi shacabka muqdisho oo banaanbax dhigay ayaga oo sheegay inaysan marnaba aqbali doonin somalilan inay ka go-do soomaaliya shacabka laascaanood oo kasoo horjeestay fargelinta madax banaanida soomaaliya ee israa'il ay ku hayso turkiga iyo kuweyt oo taageeray midnimada soomaaliya guriceel dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan hooyiga madaxweyne putin oo la weeraray iyo dalal ka falceliyey
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahayn qodobada warka habeenimo rediyo jawhar idanaha ay kuwada ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan maamulka degmada maadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka warbixiyey saameynta abaaraha ka jira deegaanadaasi abuukareere ayaa inoo faahfaahinaya maamulka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey saameynta ba-an ee abaaraha ka jira dalka ay ku yeesheen deegaanada hoostega degmadaasi mas-uuliyiinta maamulka ayaa sheegay in abaaruhu si gaar ah u saameeyeen deegaanada xudur ciise buurfuule kulmis buulo axmed shaam iyo shiidlabari halkaasi oo dadweynaha ku nool ay wajahayaan xaalado nololeed oo aada u adag islamarkaana ay u baahan yihiin gargaar bani aadamnimo oo deg deg ah maamulka degmada mahda ayaa sidoo kale tilmaamay in ku dhowaad afartan mitir oo ka mid ah jiinka webiga shabeelle uu u baahan yahay dib u dayactir iyo xoojin biyo celiska si looga hortago fatahaadaha soo noqnoqda ee dhaca marka webigu biyo keeno kuwaasi oo khatar ku ah nolosha iyo hantida shacabka ku nool hareeraha webiga shabeelle qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka deegaanka xudur ciise oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in abaaraha dhibaatooyinka ka dhashay ay si weyn u saameeyeen xoolaha iyo waxsoo saarka beeraha taasoo sii kordhisay baahida loo qabo gurmud deg deg ah maanta waxaan meeshaan midka kayna keenay in hubigan oo saan ah buurkii waa jabay waa ruqay tuuladu waxay ka mid tahay xudur ciise waxay hoos tagtaa degmada mahadaay waa kanaa ujeeddaan haddaan hadda laga hortegin biyaha fathaad ayay beeraha u daysanaysaa beeraha xudur ciise ilaa iyo laamiga ilaa iyo waxay tagaayaan gobolka jowhar waxaan rabnaa inay naga soo gaaraan ay meeshaan naga caawiyaan naga buuraan
maanta waxaa maaragtay fursad u helnay dhibaato jirta inaan kheyr lalaanteeda qaadno annagoo kaashanayno maamulka degmada mahadaay hadduu ilaahay ku ducay hirshabeelle waxaa dhacday maanta dhoweyd biyihii webigii dhowaa markuu noqo kadib dhul ugu yaraan maaragtay markaan qiyaasno konton tilaab ku dhow qeybna qoorar uu ku jiro qeybna ay ruqday oo khatarteeda leedahay ayaa nugu ruqday waana tan meeshaad arkaysiin waaye waxay ka ruqday tuulada xudur ciise iyo degmada mahaday inta u dhexaysay ka ruqday waxay khatar ku tahay inay dhibaato u daysato deegaanka guddoomiyaha degmada mahadaay ah duuqa magaalada mudane axmed xuseen afraax ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka dowladda heerarkeeda kala duwan iyo guud ahaan bulshada soomaaliyeed inay garb istaagaan dadka ay saameeyaan abaaruhu si loo yareeyo daruufaha adag ee ay wajahayaan islamarkaana loo helo xal waara oo lagaga hortagayo saameynta abaaraha mustaqbalka
maantay waxaan ka hadlayaa xarunta degmada mahaday aanoo joogo dhibaatada ka jirta degmada mahaday haddii aan oo ugu daran xaaladda biyo la-aaneed ee degmada mahaday ka taagan iyo barakacyaal kusuus yaala degmada mahaday oo ka yimid degmada tuulada eji oo kasoo barakacay dagaala sokeeyo halkaas ka dhacay ayaguna waa culeys kusuus yaala degmada mahaday labadaas arimoodaan rabaa inaan aan uga waramo xaaladda ka jirta degmada mahaday labadaas arimooda ugu waaweyn haddii aan kasoo qaado marakacayaasha dadka soomaaliyeed waxay caan ku yihiin inay isgargaaraan haddii culeys yimaado marka arintaasu waa arin kusuusiyaada degmada mahaday waxaa kaloo jiro degmada mahaday tuulooyinka la xiriira oo ay kamid tahay xudur ciise buur fuule kulmis buule axmed shiidle bari iyo shaan waxa waaye dadkaas waxay cabi jireen webigii ay ka waraabsan jireen biyaha ka qaadan jireen marka webigina biyihiisii waxay noqdeen biyo wasakha waa wasaqoobeen waana yaraadeenoo waaba kala gogo-eenoo dhowr meeloodoo kala gogo inta goosanaa ku jiro xaggoo kale goosanaa ku jiro marka biyo la-aantaas webiga ka dhacday iyo wixii ku jiro oo wasaq ah oo nafta aan lagu aamini karin arrintaasaan rabaa inaan ka hadlo marka waxaan leeyahay gurmad ugu badan biyo ayay u baahan tahay tuulooyinka la xiriira degmada mahaday marka waxaan leenahay waxay mudan yihiin in biyo loo arooro oo biyo loo dhaamiyo intii roobka da-ayo xaaladdu ay iska bedelayso marka culeyskaasaa ka jira degmada mahaday marka waxaan leenahay ha loo soo gurmado dadka ku nool degmada mahaday tuulooyinka la xiriira sida shaan cudur ciise buurfuule kulmis hadduu ilaahay kuu diidin buule axmed cigow iyo shiidla bari lixdaas tuulo culays weyn oo nolosha biyaha la xiriira aa kusoo kordhay shacabka magaalada muqdisho oo dhigay banaanbax ayaa sheegay inaysan marlaba aqbali doonin somalilan inay ka go-do soomaaliya cabdifatax muumin ayaa muqdisho ka soo diray waxaa goordhow halkan lagu qabtay dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo aqoonsiga yuhuudda ay siisay somalilan shacabkii kala duwanaa culummadii iyo odayaasha dhaqanka ee iyagu bulshada ay ka mid yihiin ayaa iyagu sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in la kala jaro ama la kala gooyo midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana ay sheegeen inaysan marnaba aysan ogolaan doonin in somalilan ay ka go'do soomaaliya inteeda kale ayaa iyagu sheegay inay markaasi ay ku faraxsan yihiin in ay markaasi ay halkan ay yimaadaan waxaana ay cabireen dareenkooda ku aadan sida ay markaasi ay ugu soo horjeedaan in somalilan markaasi loo aqoonsado in uu yahay dalka madax bannaan soomaaliya intiisa kale qaar ka mid a odayaasha dhaqanka culimmada iyo sidoo kale bulshada kala duwaneed ee ka hadasha goobta ayaa iyagu sheegay inaysan marnabo aysan ku farxi doonin kalgo'a ummadda soomaaliyeed yuhuudda ayaana sheegeen inaysan ahayn dad ballanta ku wanaagsan waa kuwan qaarkood oo iyagu goobta ka hadlaya riyo waa yeelan kartaa laakiin ma rumoobi karta maxaa la soomaali soomaali baa leh soomaalina waa hal somalilan waxaa leeyahay riyada aa ku jirtin iska joojiya sanmaan sibooso calan u sujuuda amana tii u taga ama caalanku ooya soomaali waa shan shanta soomaali cid ka baxsan ma jirto gobolaatiin gobolkiina ku egaamaysiin caasimadu waa imaan kartaa madax waa ka naqi kartaa waa ku dabaaldegi kartaa laakiin wax ka baxsan caalanka israa'iil intaa qaadanaysaan ee kay farzabanaa soo qaadanaa dagaalaa diyaar waayo waxaa diyaar waa hargeysa inaa xureeyo aa ka xureeyo yuhuudda calanka israa'iil dooni mayno israa'iilna dooni mayno waddankeena inaa xoreeyo aa diyaar u naanay haddee dhacdane inay israa'iil somalilan qaadato aaki foodhisabana u qaadanaynaa ballan iyo axdiga ku qaadna waaye maanta iskuabaxan oo loo fasaxay shaqooyinka iyo ardayda fasax loo fasaxay nooma dhigno inaan qadyaddeenna ku muujino aana aana aan u taagannahay mar walba shanta soomaaliyeed mar walbana u taagannahay calanka soomaaliyeed israa'iil waxaa aqoonsata maxum aayadaha waddan ahayn balamurkow marka waddan leh waddan aqoonsado hadda waxaa dhihi karnaa gobol gobol aqoonsado waa dhihi karnaa marka laba gobol haddii is aqoonsadaan gobolnimadeeda ku ekaanaa way waddan ma noqonaa israa'iil mala aqoonsano toddobaatan sanay raadinaysaa ictiraaf ayadaaba ictiraafaysanba adduunka isku raacin inaa waddan tahay reer bini israa'iil way dhagar badan yihiin ilaah qur-aankiisa ku sheegay yaa bini israa'iil udkuruu nicmatullaahi mii fahamtay iyaga adduunka cid aqoonsan ma laho xataa ilaahay ma aqoonsano marka waan ka xumahay bacdama arrintaasay jirto walaalaheen somalilan waxaan leennahay walaalayaalow haddaad aqoonsi rabtiin ilaahay iyo ummadda soomaaliyeedaa idin aqoonsan yuhuud iyo etoobiya ha ka raadinina waxaan kaloo leeyahay walaalayaalow calanka tawxiidku ku qoran yahay calankan kalood ag dhigaysiin calaamadda ku taalla bal waxay tahay taariikhda baara oo meeshay ka soo jeeda ogaada oo labadan calan kala fogeeya munkarka weynu ma jiro in maanta yacni abraham akoor la keeno somalilan oo muslim ah oo lagula heshiiyo ictiraaf aan siinaynaah caqiidadan faasidkaoo gaalnimada ah dhulkiina aan ku fidinaynaah saxiixa munkarka weyn ma jiro in walaalo muslimiina laga weeraro meeshaasi iyaguna ay soo weerar tagaan oo yeman ah qaabinaayo ama gaaladaas yahuudda soo dhawaynaayo ha ku waantowo yahuud baa la og yahay waa ashaddu nnaasi cadaawatan liladiina aamanuu mu'miniinta qofka ugu daran cadaawada waa yahuud iyo waladiina ashrakuu marka yahuuddii ashadda naas cadaawa ahayd in maanta dal muslin ah la yidhahdo ha lagu soo dhoweeyo anakoo arkayno wax hadda dhib eh ay ku hayaan walaalaheena falastiin diidnay isku dayga yuhuudda waa diidnay waa ka waa ka dhiidhinaynaa mana oggolaanayno intii gabaru naga nooshahay walaalaheenna reer waqooyi waxaan ugu baaqaynaa yuhuud wixii ilaahay ka yidhi yaa nugu filan walaalayaal ha ka raadina naseexa ha ka raadina wanaag ha ka raadina sharaf ha ka raadina ilaahay baa idin oqoonsan ummadda soomaaliya idin oqoonsan ha ka raadina marna wax la yidhaahdo wanaag iyo sharaf yuhuud ha ka baayo doonina ayagana intaasaan leenahay idinkuna waxaan idinka sugaynaa caloolsamada idinku naqiinay kalgacalkaa idinku naqiinay ood abaarta ku soo gurma jirteen ood haddii colaanta kusoo nagasho ku gurma jirteen oo haddii ilaahay aad nala guba jirteen oo nala xanuunsan jirteen ayaa idinka sugaynaa si kastay tahaba soomaaliya soomaali baa leh si kastay tahaba soomaaliya sooma soomaali baa leh waxaan idin filaynaa dad sharaf badan oo culammada soomaaliya dadka ugu magaca weyn shacabka magaalada laascaanood ayaa ka hor yimid faragelinta israa'iil ay ku hayso madax bannaanida soomaaliya najiib cabdulaahi ayaa laascaanood ka soo diray halkani waa laascaanood waqooyi bari soomaaliya waxa ay leedahay soomaaliya wadajirkeeda waa muqadas lamana kala goyn karo dadweynaha ku dhaqan caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ee laascaanood ayaa maanta soo abaabulay banaanbax weyn oo lagaga soo horjeedo in la kala jaro dalkani iyagoona kudhigyo ay isticmaalayeen ay ka mid ahaayeen soomaaliya ma qaybsanto lamana kala jari karo gooni goosadkana waa kasoo horjeednaa bulshada ku dhaqan caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ee laascaanood ayaa iyagu aada uga soo horjeestay falkan argagixisada ah ee ay ku kacday dowladda israa'el bulshaweynta ku dhaqan caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ee laascaanood oo aanu mikrofoonka la dhex qaadnay waxna ka weydiinay aragtidooda ku aadan fikirka goonigoosadka ayaa kaga jawaabay aragti midaysan oo ay ku leeyihiin soomaaliya waa mid lamana kala jari karo maantay taariikhdu tahay soddonka bisha layow tadnaad labada kun iyo shan iyo labaatanka halkan waxaannu u taagannahay banaanbax salmiya oo aannu kaga soo hor jeedno faragelinta shisheeyow cadaawuhu nagu wado mar kasta ma yeelanno dalkayaga faragelin shisheeye in lagu sameeyo soomaaliya mar kasta waa mid waqooyi bari haddaannu nahay asal iyo faractoonna uma lihin waxaannu rajaynaynaa midnimada soomaaliya in mar kasta la ilaaliyo oo ay muqadas tahay oo ay laba taabtaan tahay jooga xarunta caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari ee laascaanood waxaan halkan maanta ku muujinaynaa dareenkayaga ah aannu ku diidannahay ama aannu kaga soo hor jeedno gumaystaha israa'iil iyo dhaqamada ay samaynayaan iyo in allaale intii ku garabsiinaysa kala goynta iyo kala qaybinta shacbiga soomaaliyeed intaa bacdigeed waxaan leennahay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan midnimadooda iyo wadajirkooda ciddii isku dayda inay ka hor timaaddo oo ay fadqalalo ku abuurto way ku hungoobaysaa waxna waxa weeyaan uga suuroobi maayaan shacabka soomaaliyeedna waa mid shacabka waqooyi barina wuxuu taagan yahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed halkaas waxaa weeyaan ka soo bilaabay halgagiisa iyo doonistiisa iyo isku haynta muddo dheer haddana sidiibuu waxa weye u taagan yahay waxaana ku bogaadinayaa isu soo baxa iyo waxa weeyaan dareenka ay muujiyeen ay ku muujinayaan rabitaanka ummadda soomaaliyeed cadowga ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay dhulka hoostiisa
bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed magacayga waa amine faarax cali shire ama amine farax tor waxaan joogaa caasimada maamulka waqooyi bari waxaan aad iyo aad ugusoo ugu faraxsanahay banaanbaxa intaa leeg lagaga soo horjeedo yuhuudoo duulaan kusoo qaaday soomaaliya qayb ka mid a sida hargeysa burco berbera waxaan leeyahay soomaaliya soomaali baa leh in la seexdo in la riyoodo in la seexdaa ka horeysa yuhuud waa riyootay horta seexda waxa weeye soomaali soomaali baa leh Saanood, my name is Muhammad Ismail. I'm actually um, supporting with the unit of the Somali people, wherever they are. We're here in Las Anod. We're here in Las Anod, and we're supporting every Somali in every corner in the world. We're against all aggression from Israeli government, especially Benjamin, Benjamin Netanyahu and his Zionist movement, who wants to destroy, who wants to destroy the Somali people and the Muslim nations all around the world. So we're here sending a message to all around the globe that the Israeli aggression that just took place in parts of Somalia, northern part of Somalia, especially the northwestern part of Somalia, was the aggravated assault from the Zionist state. As a Somali people, we're having solidarity with all the Muslims and Palestinians around the world.
turkiga iyo kuweyt ayaa taageeray midnimada soomaaliya maxamed soomane ayaa inoo faahfaahinaya waxaa sii kordhaya dadaalada dowladda federaalka soomaaliya ay kaga hortegayso tallaabadii xadgudubka ahayd ee uu qaaday ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu iyadoo ay kordhayaan dowladaha iyo madaxda caalamka ee garab istaagaya dowladda federaalka soomaaliya israel ayaana waxaa lagu eedeeyey inay sii kordhinayso dadaaladeeda ay ku carqaladaynayso xasiloonida gobolka sida oo isniitii u sheegay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan dhaxal sugaha kuwee sheekh sabaax isagoo tusaale u soo qaatay go-aan ka talaafiifi ah inay aqoonsato maamulka somalilan oo ka go-ay soomaaliya teeda kale erdogan ayaa wuxuu hadalkiisa intaa ku daray in la taageero islamarkaana la muuraan ay tahay in si weyn loogu rastaago dowladda federaalka soomaaliya lana difaaco midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda soomaaliya sida uu ku sheegay wicitaan qadka telefoonka ah uu la yeeshay sheekh sabaax kaasoo sidoo kale ay kaga wada hadleen arrimo labageesood ah kuwa gobolka iyo sidoo kaleeto kuwo caalami ah sida ay sheegteen waaxda isgaarsiinta ee turkiga erdogan ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan xoojinta xiriirka labageesoodka ah u dhexeeya turkiga iyo kuweyt dhammaan dhinacyada isagoo intaa raaciyey in iskaashiga labada dal uu sii kobci doono turkiga oo ka mid ah saaxiibada soomaaliya ayaa dadaal xoogan ku bixinaya sidii looga hortegi lahaa fashilna looga dhigi lahaa tallaabadii xadgudubka aheyd ee israa'el ee gobollada waqooyi ee soomaaliya ugu aqoonsatay dalka madax bannaan soomaaliya halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhar ee haddana warka dibadda bakistan ayaa cambaaraysa weerar lagu qaaday hoyga madaxweynaha ruushka valadimir putin ra-iisul wasaaraha bakistan sehbaad sharif ayaa fariin uu qoray bartiisa ex ku sheegay in xilliga socdeen dadaalo lagu doonayo in nabad lagu dhaliyo ukraine iyo ruushka tallaabo noocan ah oo kale khatar weyn ayay ku tahay nabadda amniga iyo xasiloonida ayuu ku qoray bartiisa ex sehbad sharif shalay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa sheegay in kiev ay habeen hore weerartay hoyga rasmiga ah ee madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin gurigaas uu ku yaala waqooyi galbeed ee ruushka ayagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska madaxweynaha ukraine valadimir sonetski ayaa beeniyey eedeymaha ruushka wuxuuna ku eedeeyey moscow inay isu dayeyso in ay carqaladeyso wadahadalada nabadda ra-iisul wasaaraha bakistan ayaa hadalkaasi ku sheegay in bakistan ay muujinayso garab istaag madaxweynaha iyo shacabka ruushka warkii habeenimaad kala socoteen dhegeystayaal radio jowhar waa naga intaa